waxaan rabaa inaan soomaali maanta tuso kelmaddii ay dhulbaanta iyo warsangeli midna abaal ma leh horta maanta kadib qofkaa ka maqasho waa nin labada nin waa nin labada areerood oo tolkay ah ka maseyrsan weeye afka waxaan ayaan ka garaacin inay abaal leeyihiin baa kuu sheegay farqishinni halgankii halkaas waqooyi galbeed lagaga xoreeyey soomaali diidka qayb lixaad le ka lahaayeen kow iyo toban tiknika ku lahaayeen dhimasho iyo dhaawacba waa ku lahaayeen maanta ma aaminaysaa guddoomiyaha baarlamaanka ee loo wada hambaliyeeyey ee ummadda ilaa international communitiga uu soo hambaliyeeyey oo laisku daadraacinaya isaga dartiis inuu yahay wiil hawiye ah oo habar gidirah oo oo cayr ah oo faqashiniya ma aaminaysaa waxaa sii dheer maamullada kale ee soomaaliyeed halkaa waxaa ka baxday horta daarood waxbala laba cunaa ka baxday u fiirsa maamullada hawiyaha waa laga helayaa daarood madaxweyne ku-xigeenah annaga marka aan jubbaland fiiri oo puntland fiiri maamulkan wuxuu noqday maamul ay soomaalida dhacisha ku hayso maanta sharci dejinta hawiyaa fadhiya halkaas wuxuu dhulbahante daarood sharaftiisu ku badbaadiyey ereg iyo daarood waxba lalama cuno dhulbahanta waa diiday in wax lala cuno buu ummadda soomaaliyeed maanta dhulbahanta iyo warsangeli ay tuseen waaya qoondada haweenka soomaaliyeed maamul aysan ku dulmaneen haweenka soomaaliyeed ma jirto maamul aan qoondadooda iyo xaqooda madaxa lagaga istaaginna ma jirto firdhiye halkanaan uga hambaliyanaya waxa uu diiday in haweenka soomaaliyeed qoondadooda la inkiro waa uu diiday waana ku dagaalamay kursiga gabadha warsangeli waa ku-xigeenka wey guddoomiyaha baarlamaanka waqooyi bari ku-sii-xigeenka madhibaan oo soomaali oo dhan shaarbaha dhulka ugu miiqday soomaali oo dhan ay tiri uf soomaali oo dhan ay yastay nimanka yasi waayey waa dhulbahanta guddoomiye ku-xigeenka labaad buu qaatay maanta madhibaan sharaf iyo ciise waa sharci dejinta saddexdaa reerood baa fadhiya waa hab waa hawiye waa daarood suldaankii warsangeli gabar baa u fadhida iyo madhibaan oo ummadda soomaaliyeed sharaf iyo cise intaasoo sane udubdhaxaad u ahaa